إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum dhegaystayaal kulanti wanaagsan kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan afar wiil oo isku qoys ah ayaa ku geeriyooday guri ay degnaayeen oo ku dumay kaasoo ku yaala degmada shangaani ee magaalada muqdisho laba ruux oo shacab ah ayaa ku dhimatay mid kalena wuu ku dhaawacmay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday deegaan u dhow degmada jannaale ee wilaayada shabeellaha hoose in ka badan kow iyo toban askari ayaa dhimasho dhaawac kaga noqday maamulka hirshabeelle dagaalo shalay lagu jebiyey askartooda oo ka dhacay duleedka magaalada beledweyn ee hiiraan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay xabashidu ku leeyihiin degmada dinsoor ee gobolka baay qarax lagu weeraray askarta dowladda federaalk ayaa wuxuu ka dhacay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka ayaa mar kale sheegay in dowladdiisu ay ku jiraan dad burcad ah xilli isaga qudhiisa uu ku eedeysan yahay boobka iyo iibsashada hantida dhulka danta guud ah taliyaha ciidamada asluubta loogu yeero ee dowladda federaalka ayaa sheegay inta badan askartiisa yihiin daroogistayaal calaqiocab ah laba ruux ayaa ku dhimatay webiga shabeelle kuwaasoo ilaa iyo haatan meydkooda la helin iyadoo dhanka kalena hal ruux ku geeriyooday meel biifariisad ah taasoo ku taala xerada qaxootiga ee dhadhaab bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada rabdhowre ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa xalay goob fagaara ah ku daawaday filimkii ay dhowaan soo saartay alkataa'ib intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka kuwooda uga doorkaroonaa آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan afar wiil oo isku qoys ahaa ayaa ku geeriyooday guri ay degnaayeen oo kusoo dumay kaasoo ku yaalay degmada shangaani ee magaalada muqdisho cabdisamed cabdulaahi ayaa faahfaahinaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa habeenkii xalay ka dhacday musiibo taasi oo soo gaartay qoys ka koobnaa saddex iyo toban qof islamarkaana deganaa halka loo yaqaano sarta shilinka ee degmada shangaani gaar ahaan xeebta bantella dhacdadan musiibada ah ayaa waxa ay timid ka gadaal markii afar ka mid ah wiilasha qoyska oo da-dooda lagu qiyaasay shan iyo toban ilaa toddoba jiro ay aabahooda ka codsadeen in guriga bannaankiisa ay seexdaan maadaama ay xoogaa yaro kuleela dareemayaan xilli ay saacaddu ku beegnayd sagaalkii ayaa waxaa ku soo dumay dhismo ka agdhowaa oo qadiimi ahaa islamarkaana dhisnaa muddo lagu qiyaasay afar boqol ilaa shan boqol oo sannadooda aabbaha qoyska ayaa wuxuu sheegay in markii uu dareemay jugta aadka u daranee dhagaxda uu gudagalay inuu badbaadiyo inta qoyska ka hartay waaba joogaba marka wuxuu dhacayaanaba soo taaganahayba oo aniga jareexadana igu gaartaba mid kaleeto ana waxaan siinaya daawo baa la siinaya waaba soo jeedaba xataa ma aana jiifinba meeshaan kii daawada ku siinaya derbigii soo go'ay ayaga markuu ku fadhiistay waa soo gudbay qol kaloo laamiyeeri ayuu soo jabsaday gudahu noogu soo galay markaas aniga waxaa galay waa dareemay marka xaddiga miisaanka waxa soo dhacay inaysan nimankii meesha noolayn waa ii soo baxday waxaan galay orod marka kuwii kale sidaan ku badbaadiyon jinkadii uga baxsho iyo habartii oo umula oo saddex meel umula alxamdulilah dee toddobadaas qof iyo habartood hadda waa ay nool yihiin waa ilaahay baa badbaashay waa waan ka waxeeyey afartii kalena dadkii qaraabadaayoo meesha ku soo orday deriska iyo soomaaliyeeda meydkooda ila soo saareen gurigu guri qadiimiyo wahay oo afar boqol shan boqol oo sano dhisan waaye marka mid hadda la dhisaaba duma meesha hadday qadaru taalla maxaa sababa maba taagnaba guriga madfacna kuma dhicin muujaduna kuma dhicin dhacdadan ayaan ahayntii ugu horeysay ee ka dhacday magaalada muqdisho ama sidoo kale goobaha ay ku yaalaan saaraha qadiimiga ah inta badanna dadka waxaa lagula taliyaa inay ka ag fogaadaan dhismaha kuwa la mida maadaama aysan haysan dayactir waxaana ugu sii daran baa laleeyahay xiliyada roobaadka kuwaasoo nuglaan kara islamarkaana dhibaato gaarsiin kara qoysaska halkaasi ka agdhow laba ruux oo shacab ah ayaa ku dhimatay mid kalena wuu ku dhaawacmay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday deegaan u dhow deegaanka jannaale ee wilaayada shabeellaha hoose warbixinta warkaasi cabdulaahi soomaali ayaa ka waramaya koox shinnida iyo arrimaha malabka ka shaqaysa ayaa xalay waxaa lagu duqeeyey deegaan u dhow busley oo hoos tagta jannaale oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan nin ka mid ahaa raggan arrimaha shinnida ka shaqaynaya ayaa durbo qurbaxay halka mid kale oo dhaawac halis ah asiguna saaka uu geeriyooday waxaa xusud mudan inay jiraan laba kale oo dhaawacyo qaba waxaa ka mid a dadkaas dhaawacyada qaba maxamuud axmed tooxow oo laakiin dhaawiciisu uu yahay mid aad u fudud maadaama cajarka oo keliya firir uu ka galay maxamuud axmed tooxow ayaa saaka u warramay idaacaddan islaamiga ah alfurqaan waxaana uu faahfaahin ka bixiyey qaabkii ay wuxu dhaceen annagoo hoyanayna joogna xaruntii wax lagu ururinayey sideedaba maalimnimada la shaqeeyaa habeen mar haddii la soo hoydo waa meesha laiska joogaa wiilasha qaar ay meelo ku sheekaysanayaan qaarna raashin bay noo diyaarinayan ninka wiilka ugu horreeyey oo dhintay oo wiilka jikada ku jiray oo raashinka diyaarina u ahay oo gantaalkii dadkii iyo raashinkii iyo wiilkii iyo hal maraa maaxidan ku habsaday wiilka kaleo dhaawacu gaaro daroolka hadda dhintayna wuu la fadhiyay way sheekaynayeen aniga iyo nin kaloo dhaawacnay ninka kale iga dhawaay meel sariir ahoo ay wiilashu dhistaan o jiifay ana dhulkan jiifay aniga firir hoos ku yimida marka aga gala cajarka hadda waa laiga bixiyey oo maaragtay halkabada oo laiga saaray waana labanahay wiilkii kale isna sariirta saaray firradii ku jiraan ilaa hadda qaar baa feeraha hoos u gudbay feeraha dhaafay marka waxaas hadda in isbitaalka loo helo maahane qoladan waxay yidhaheen xoogaa arrintan ma geli karayno hoos ma geli karayno ninka hadda dhintay oo daroolka waa ninkii baabuur laan hore huday waa ninkii shinida abaabulkeeda hayo oo meesha dejiyo qolooyinkan shinida soo xanaaneeyo soo aruuriya oo la xiriir jiray oo meesha hawsha wudi jiray maxamed wuxuu intaasi ku daray in mid ka mid a diyaaradaha shisheeye ee gantaaluhu ku rakiban yihiin ay horay u dul taagneed oo intaa ay ka warqabeen ayna aaminsan yihiin in iyadu ay ka dambaysay duqayntaas inkasta oo goobta ay joogeen meelaan sidaa uga fogayna ay fariisin ku leeyihiin ciidamada shisheeye oo iyaguna gantaala haysta waa qoladan afrikaanka iyo diyaaradda labadaas aan ku aan ku baltanay sababtu waxay tahay aniga gantaal soo dhacay oo aanan hore u ogeyn diyaaraddu way kor taagneen markii gantaal ku dhacay ciidanka amisoana oo waxa ahay isna xerooyin meesha ku lahay oo isna gantaal waa nala soo gaariyey midka soo riday marka kulley anaga diyaaraddan u qaadanay sababtu waxay tahay diyaaradda haddii gantaal lasoo rido dhawaaqiisa kale inaan maqalno saasay ahaan lahayd mogta haddii dhulka laga soo rogay dhawaaqiisa laakiin kan dhawaaqama maqal hal mar uu nagu dhacay dhawaaqa noogu horreeya noogula dambeeya inu ahayna wuxuu intaa ku daray in wax laga xumaada ay tahay duqaynta iyaga lala beegsaday ee laba saaxiibadii ay ku naf waayeen asaga iyo nin kalena ay ku dhaawacmeen anagoo anagoo aan xaw ahay weliba hoyaad ah oo gogol noo taalo oo hoyanay ayaa nala duqeeyey waa arrin hadda aad u jeedid oo cid walba ay gara karto dardarro intaas la-eg iyo qaabka intaas la-eg iyo dhaqanxumada intaas la-eg waxaas waa wax hore u dhici jiray waana wax aan la yaabanahay yacni bini aadamka intaas loo dhaqmo anigu wax maqaan meel laga soo helay iyo qaabay tahay maqaan marka waa uun cid walba wixii ay ka dhihi laheed iyo wixii laga qaba lahay in laga qabto insha allah shisheeyaha uu maraykanku ugu horreeyo ayaa marar kala duwan wax ay duqaymo ka geysteen deegaano gobolka shabeellaha hoose ka tirsan iyo gobollada kale ee dalka waxaana ku nafwaayey kuna dhaawacmay dad shacab ah mar kasta oo la laayo dadka shacabka ahna waxaa shisheeyuhu ay sheegaan in ay laayeen xubno amaba saraakiil ka tirsanaa xarakada shabaabul mujaahidiin in ka badan kow iyo labaatan askari ayaa dhimasho dhaawac kaga noqday maamulka hirshabeelle dagaalo shalay lagu jebiyey askartooda oo ka dhacay duleedka magaalada beledweyn ee hiiraan warkaas iyo warar kale oo la xiriira waxaa soo jeedinaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey weeraro lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka haddii aynu ku horreyno dhanka gobolka hiiraan dagaalla culus oo shalay ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo halkaa ka waday dhaqaaqyo ciidan ciidamadan ayaa dhowr jeer ku jabay dagaalka waxaana laga dilay ugu yaraan laba iyo toban askari halkaas sidoo kalena sagaal kale laga dhaawacay waxaana iyagoo dhaawacyo iyo meydad wata ay ku laabteen halkii ay kasoo duulaan tageen dhanka gobolka banaadir xalara ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku weeraray fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan ayaa xilligii qaraxa lagu weerarayay waxay ku sugnaayeen xaafadda jamhuuriya ee degmada kaaraan welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha qaraxaas ka soo gaaray inta uu leegyahay dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa xabashada ethoobiya ciidamadan etoobiyaanka ah ee xala weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa degmada diinsoor ee gobolka baay ciidamada xabashada ethoobiya ee ku suga diinsoor ayaa waxay la kulmaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalka ayaa mar kale sheegay in dowladdiisa ay ku jiraan dad burcad ah xilli isaga qudhiisa ku eedeysan yahay boobka iyo iibsashada hantida dhulka danta guud mar kale iyo cabdulaahi soomaali madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxa uu leeyahay cid uu aamino maadaama dowladda ay isugu tageen dad dhaqaala doona oo doonaya wax ay dhacaan iyo wax ay xadaan asigoo shalay ka hadlayay gudaha madaxtooyada magaalada muqdisho ayuu mar kale ku celiyey in dowladdiisa ay ku jiraan dad burcad ah amaba tuuga ah waxa uu sheegay inuu la yaaban yahay dhallinyaro dowladdiisa ka tirsan kuwaas oo midkiiba dhowr boqol oo dollar ku shaqeeyo islamarkaana guryo dabaqyaha uu dhisanayo taana ay caddaynayso in uu hanti badan xaday wiil yar dhallinyaro ah ma gabarh ma aan dhaho wiilashiisa u badan tahaye ee dakhliga soo galaaha la garanaya mishaha shan boqoloo doolar ama afar boqol ama todoba boqoloo doolar qaad ama ka yar qaad ayaa daaro dhaadheer magaalada ka dhisanaya waa ammaanan yahay nin karmeed waayo soo wax u qabsada ma aragtay yaa la leeyahay xaqiiqdana waa maxay waa tuug intee ka keenay intee ka keenay min ayna laka haada la weydiin maayo aniga haddaana weydii karin xataa israawashuuntiisa gelin xataa laka aniga isu sheegi maayo war wiilkan todobada boqoloo doolar ama shanta boqol ama afarta boqol ama saddexda boqoloo doolar qaata ee dowladda u shaqeeya xaggee ka keena inuu daarahan u dhisto amniguu ka shaqeeyaa wasaaradda maaliyadduu ka shaqeeyaa meel un ka mida deked airboor cashuurta berriga kan kii kale war waxaan xaggee ka keenay see ku helay xasan waxa uu sheegay in dhaqaale aanay ku baaqan dadka shacabka ah oo jeebabkooda laga soo saaro laakiinse asiga aysan soo gaarin amaba qaanadda dowladda aysan ku soo dhicin tuug iskama celi karo dadka jeebadahooda lacagta kuma baaqato dowladda uma timaada laakiin lacagta maxay dowladdu ku shaqaynay amniga maxay ku sugay wuxuu hase ka xariiqay in marka laga soo taga magaalada muqdisho xubnaha dowladdiisa ka tirsan oo ay daaro waaweyn ka dhisteen kenya imaaraadka iyo turkiga baasidiina dadka ma jirto waa laga soo qaaday daarahaas aan sheegayaa ku dhisan oo magaalada ku yaalloon garanayno sartiyo hebel waayaan leena waa garanayna hebel muxuu ahay markay qaarkood inta ku dhisteen kuwaasi ma fiicna daaraha lacagta ay soo xadeen ku dhistay ee xamar ka dhistay laakiin yaa ka sii xun kii lacagtii inta qaaday nairobi uga gatay muxuu ahaaye daarta ama abartimentkaa ka sii xun ama istanbul inta la tegey abartimentiga uga gatay ama dubay la aaday kaasaa ka sii xun asigoo hadalkiisii wata waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ugu daran ee haysta ay ka mid tahay in marka burcadda dowladdiisa ka tirsan uu soo xiro ay soo raadinayaan xildhibaanada wasiirada iyo nabadoonnada iyo xubnaha kale ee dowladda ka tirsan sida warkiisa ka muuqata waxaa jira dad madaxweynuhu uu xirxiray iyo kuwo iminka uu doonayo in uu xiro kuwa oo uu doonayo in arrimahooda aan laga hadleen xasan sheekh maxamuud qudhiisa ayaa waxa uu ku howlan yahay dhulboob waxaanuu iibsanayaa dhulka caamka ah amaba danta guud ah asiga oo ka gadanaya shirkado iyo hay-ada shisheeye xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dhowaan bayaan ay soo saartay waxa ay sheegtay in xasan uu iibsanayo dhul dan guud ah islamarkaasina aan la ogolaa karin waxaanay uga digtay ganacsatada inaanay iibsan dhulka caamka ah ciddii iibsatana markii fursad loo helo laga soo celi doono sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo mahad taliyaha ciidamada asluubta loogu yeero ee dowladda federaalka ayaa sheegay inta badan askartiisa yihiin daroogistayaal calaqyocab ah dowladda federaalka oo ciidankeeda laga kari laayahay daroogada noocyadeeda kala duwan ayaa isku dayaysa inay dadka soomaaliyeed ku qanciso been aan sal iyo raad lahayn taasoo socon weysay waxay sheegtay inay la dagaalamayso maanduuriyaha xilli askarteedu ay dadka laynayaan iyaga oo cabsan maanduuriye halis ah sidaba ay qireen qaar ka mid ah mas-uuliyiinteeda kani waa mahad cabdiraxmaan taliyaha ciidanka asluubta loo yaqaana ee dowladda federaalka wuxuuna sheegayaa in askarta uu gacanta ku hayo ay mukhaadaraadka ku cunaan lacagaha kala duwan ee ay ka dhacaan bulshada soomaaliyeed war annagii ciidanka ahayn haddaan xashiish cabno oon waddada la taagannahay calaq yaa ciidan waa ina nala leeyahay canshuurtii ummadda soomaaliyeed laga qaaday yaa hooyooyinka suuqaas la fadhiyay nyaanyada laga qaaday in inta mishaar lagaaga dhigay ciidanna aada noqotid waa fahamteena u malayna cadaqna aada cabtid amarna aadan qaadan oo xashiishaysta aada noqotid isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu tilmaamay tirada askarta ah ee u soo hari karta marka ciidankiisa laga saaro inta maanduuriyaha isticmaasha laba beri gudaheeda soddon iyo laba qof oo xashiishaysta ha rusqayn aniga gacantaydaan ku feermay iridaan laga saaro waxaan rabnaa ilaahay may boqol askar inoo soo harta waa alkulista ninkaan la hadlayo waa ninkii timaha lahaa oo ninkaan la hadlayo ya waxaas waay waxaan kala hadlayno macnaha ma ahan oo keliya askarta maanduuriyaha isticmaasho ciidanka asluubta loo yaqaan ee ilaaliya xabsiyada lagu dhibaateeyo dadka muslimiinta hase ahaatee waa dhammaan askarta dowladda federaalka waxay isticmaalaan mukhaadaraadka nuucyadiisa kala duwan sidaba ay marar badan ka dhawaajiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka kani waa mid ka mid ah culimaa u suuga dowladda federaalka wuxuu dhowaan sacad xasan sheekh ugu sheegay isaga uu su-aal weydiinayey in askartooda lagu kari laayahay khudbadihii ay u jeedinayeen islamarkaana markay isku dayaan inay waxu sheegaan ay ka dalbanayaan maanduuriyaha jaadka sidaba isaga ku dhacday mar uu sheegay inuu tegey magaalada xarar dheere
magacayga waa axmed cabdiqaadir maxamuud ka tirsan wasaaradda awqaafta arrimaha diinta su-aasha koowaad waxay tahay waxaa jira maandooriye qaad la yidhaahdo oo dalka aada iyo aada loo keeno aadna ugu faafay waxaan tegey xarar dheere iyo deegaanadii kale askarta waxaa u tegay marka wacyigelin askarigii qaran marka marka aad wax u sheegi maagto wuxuu ku leeyahay maanta qaad ii qaad warreed waxaan rabaa inaan diintaada kuu sheego wax adduunya aqara ku anfacay horta aan ku dhegayste qaad ii qaaduu ku leeyahay marka si aad isku furdaamido waxaa u baahan tahay marka inaad qaadkii u qaaddo oo mataqaanaa wax u sameydo adiga oo raba in aad wax u sheegto
intaas kadib waxaa hadalka qaatay xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka wuxuuna difaacay ciidankiisa lagu tilmaamay inaysan qaadka afka ka qaadin isaga oo sheegay in ay yihiin askartaas kuwa dalkooda difaacaya oo aysan helayn kuwo kale oo ay ku beddelaan waxaan rabaa axmed qaadku waa maandooriye laakiin maalinteeda iyo mawduuceeday u baahan tahay in laga hadlo arrimaha muqaadaraadka dalka qaadka maandooriye ka weyn maandooriyayaal ka weyn ayaa khatar ku haya oo jira ciidamaduna dadkay ka mid yihiin haddii ninka magaalada muqdisho jooga oo jaadka cunayo kaas inuu cunana wax u diidaya ma jiraan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa horay u sheegay in askartoodu ay isticmaalaan maandooriyaha kadibna laayaan dadka soomaaliyeed markay bulshada soo dhex galaan iyaga oo cabsan laba ruux ayaa ku dhintay webiga shabeelle kuwaas ilaa iyo haatan meydkooda la helin iyadoona dhanka kale hal ruux ku geeriyooday taasi oo ku taala xerada qaxootiga ee dhadhaab magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan waxaa webiga mara ee shabeelle ku geeriyooday laba ruux labadan ruux ay ku geeriyootay webiga ayaa ahaa wiil iyo adeerkii sida la sheegay wiilka yara ayaa webiga galay si uu uga soo dhaqdhaqdo kadib wuu qaaday adeerkii ayaa u galay webiga inuu caawiyo uu ka soo saaro balse labadaba webiga ayaa qaaday kuwaas oo ilaa iyo hadda raqdooda iyo ruuxdooda la helin qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada beledweyn ayaa gurmad usoo sameeyey si ay u baadigoobaan meydadka labadan ruux waxayna sheegeen in ilaa iyo hadda ay baadigoobayaan meydadka asalaamu calaykum anigu cumar cabdicasiis ayuub eh webigan biibaxabaa keentay haddana waxaa ku dhacday laba cunugeen oo wiil ilmo adeer eh adeerkiis ilaahayna hilibkooda ilaahay noo sahlo ilaahay noo fududeey hataan reedisteeda lagu jiro ilaa intaan waa radino looma kala herin wixii muslim gees ilaa gees waa taagan yahay marka ilaahay waa ka tugayna inuu ilaahay hilibkooda ilaahay noo sahlo laba wiil ku dhaceen ilaa haddana waa lalayahay waxaan dhahayaa ilaahay noo soo sahlo wiilashaas insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan labadaas wiil si nabad leh aan kusoo helno meydkooda waxaan nahay dhallinyar xaafadda maanta waxaa meesha webigan ku dhacay laba cunug ilaa hadda meydkooda oo la goobayo oo ilaa hadda aan la helin dhanka kale xerada qaxootiga ee dhadhaab meel biyo fariisad ah oo ay carruurta ku dabaashaan ayaa waxaa ku dhacay wiil yar kadibna ku geeriyooday dhacdadan waxaa ka hadlay dad goobjoog u ahaa iyo ehelada wiilka geeriyooday dhagta uu ku dhintay waxay ku taallaa iyo labanka gadaashiisa xaafadaha iiteen gadaashooda iyo labanka ayay ku taallaa agoon buu ahaa aabbiis wuu dhintay waa iskorsanay agooma aaniga korsanayay ahaayeen laba habeenoo igo aan maqnaay iyo maalin labadaa maalmood iyo habeenaha aan maqnaay markuu sidii dhahay qalbigu ii qaboobay sagaal sac markay ahaydna wiilkaada meed waay markii la dhahay anigaaba duurku ina baraaba cuntiiyo ku dhaqdo bahallaha inay cunaan aan halis u ahay carruurta qaxootiga meel walba iskaga imaatay inay ku dabaashaan kuna dhintaan sanad uu biyoobo oo saddex ruux u yaraan aan ku dhimanaynin lama arko hadda shalay waa lagu dhinta inay hadda ka dambe lagu dhintana waan ka yaabayna cabsideeda way nugu jirtaa marka meeshan baldoos baan dhahnaa dadweynaha deegaanka xoololeyda way ku xisaabtamaan way ku noolyihiin barbixi way ku bixeen abaaraha way kaga baxaan xilli roobaadka ayaa waxay sababaan in carruurta ay ku dhacaan meelaha biyofariisidka ah iyo webiyada oo biyo keena taasoona sababta inay dhimasho dhacdo waxaad warkan si toos ah kala socotaan dhegaystayaal warbaahinta alfurqaan bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah bakool ayaa xalay goob fagaaraha ku daawaday filimkii u dambeeyey ay dhowaan soo saartay alkataa'ib maxamed muudi ayaa warbixinta filimkaasi ka waramaya boqolaal dadweyne oo ku dhaqan deegaanka buudan oo hoostaga degmada rabdhuure wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa meel fagaare ah waxay ku daawadeen filimaantii ugu dambeysay ee ay soo saartay mu'asasada al-kataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bulshadii u soo daawasho tagtay filimaanta ayaa aad ugu farxay waxyaabihii ay ku arkeen haddaba waa kuwan bulshadii xalay daawatay filimaanta oo ka warbixinaya waxyaabaha ay ka dhuuxeen jabkii weynaa oo gaaray ciidamada dowladda federaalka
anoo magagay laro mukhtaar maadker buudanga yaru ka yaamay fiirsadahayne gaaladii galcad iyo misegawaay iyo saydheelow iyo lakaa sugay ilaahay kaa sugay ya fiirsadahayna insha allahu sida hadda lawaalihiisu ku darogni lawaalan ilaahay ku rajaan barbaqaandadii iyo fidiye jareen oo shacabka dhegansaday jaray barbaqaandadii iyo sheega jareen iniya beegnagatii ya aragday shacabka fiirsadohaya horta burungma sheega jarna iya kuluna ilaa kadiban ilaahay baare beengme walkalma sheegana beenti on banaanka laha dhig
madaane cabdullaahi aleere deegaankan u joogan boodam aflaan eed iyadan fayleele ka fiirsadahay eed iyadan dhanka farahaasagna mayb waa gaalo badanooda dhammaayaa fiirsani mayb waa mujaahidiinta ilaahay guuliyaaleena gaaladan ilaahay hor anburburyaale raan magagay maasmaangalare deegaanka boodama roogna may fiirsanay ciidamada islaamka iyo naytow aragdeeda ya fiirsanay ku guulaysanay ma ilaahay ku tuugana hatana anti guulaysano guulin guuliyan unalaylahaana ilaahay inka mahadsagna ilaahagina uumay gaaladana dhibiyey mudlimiintana guulsay kaas anga mahadsagna ooka kulid yanka fahasagna
bismillaahi raxmaan raxiim oo ku boodaan mayli ka fiirsaday dagaaladii inka dambeeyey murtadiinta iyo mujaahidiinta isla galeen murtadiinta ka jabeeno mujaahidiinta ka gacan sareeyeen ee uu ku jimaado ee laka fiirsadii boodaan insha allahu unuuna ka faraxsagne inay diinta ilaahay kor ka weelo murtadiinta ilaahay jibiyo gaalada alla jibiyo diinta kor alla ka weela bismillaahi raxmaan raxiim magaagay faamahasanouma madale ere may roogni tuulada boodan may fiirsadoohayne gaalada dhammaay ilaahay wiinahay waa hidkaay mujaahidiin galantiya korka weele may inkiyaa badanaayay gaalada oo gobolkanka dhammaay ilaahay wiinahay waa hidkaay gaalada noo ibi ilaahay muslimiinta galantiya korka weele taun hata aragoohayne alla ninka haay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anoo mahay dheerow uma cabdiraxmaan deegan rooganeeta boodaan maxaan walinta ka fiirsana geeka dagaal oo lakaa suugi murtadiinta oo maraykanka hataa u barteentama geeka ka fiirsani gaalo oo si ay meel yaraayan waramaasay oo guuli wala sheegadaan dalkadhamayama geeka fiirsani gaalada meelena intii meel yaraa wala maraykankii oo sheegan kalsoomin oo iyo xaankabana mujaahidiintana meelena ilaahay galantoo korkaweela guulana ilaahayna sii mujaahidiinta ilaahay galantoo warkoo korkaweela انت شيء دني لا شادي وقبل انت داو انت داو لا بكسي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته filimkan ayaa laga daawaday meelo badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ee xarakada mujaahidiinta gacanta ay ku hayso warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa